taswiirta afar iyo tobanaad sool waxa uu joogay saddex ayaamood magaalada dimashik isagoon waxba cuni karin waxna cabbi karin magaaladaasi dimashik waxaa joogay nin masiixiya oo magaciisa la odhan jiray ananas ananas ilaa waxa uu sheegay inuu tago guriga ninkii la odhan jiray juud oo halkaasi ananaso waxaa jooga nin la yidhaahdo solos oo indhala'aa saddex ayaamood kolka markaad u tegtid gacmahaaga duldhig si markaasi uu u bogsado oo ilaahay barakadiisa ula jirto markaas ayaa ananas waxa uu yidhi rabbiyo waan maqlay ninkan la yidhaahdo solos waxa uu dadka ku ciqaabi jira ama dadka masiixiinta magaalada yeruusaalem iyo samaariya iyo meelo kaleba iminkana waxa uu yimid magaalada dimashik inuu masiixiinta cadaadiyo markaas ayaa ilaah waxa uu ku yidhi samee sida aan doonayo aniga ayaa doortay solos solosna waxuu noqon doonaa nin wanaagsan oo daacadii ah inkastoo ninkii ananayas uu baqayay laakiin haddana sidii ilaah markaasi u sheegay waa uu tegey oo gurigii ninkii juud la odhan jiray buu tegey siuu solos u arko haa taswiirtan afar iyo tobanaad waxaad ku arki karaysaa solos oo fadhiya oo ninkii ananayasna uu gacantiisa dul hayo si markaasi uu u bogsiiyo ananayas waxa uu ku yidhi ninkii solos solosow ninkii aad ku aragtay markii aad soo socotay waddada dimashik ee kula hadlay ayaa anigana isoo diray si markaasi aan kuu bogsiiyo isla markiiba ninkii solos waxa uu helay awooddii ilaah ee ruuxa quduuska indhihiina waa u furmeen oo markiiba waa la baabtiisay oo iminka ninkii solos magaciisii waxaa loo beddelay bolos oo bolos markiiba waxa uu bilaabay wacdi laakiin dadkii waa ay ka yaabeen ninkan waayo ninkan waxa uu ahaa ninkii dadka masiixiyiinta ama kiristanka cadaadin jiray haddana isaga lafahantiisii ayaa wax ciise ku saabsan dadka ku wacdiyaya haddaba saaxiiba waxaan la yaabsanahay imise innagay naga mid a ayaa sida ninkii ananayas oo kale ah oo wuxuu ilaah u sheegay in ay suubiyaan ama ay sameeyaan aanan samayn karin iyagaoo baqaya haddii markaasi ilaah una siiyo awood waxaana siinayaa markaasi awood aan ku qaban lahayn iyo dhiiragalaan iyo geesinimo aan ku samayno shaqadiisa ilaa waxa uu nooga ballan qaaday inuu mar walba nala joogi doono oo wax walba oo uu noo diro in aynu samayno inuu nala jiri doono buugga yashuuca cutubka koowaad aayadda sagaalaad waxa uu ku leeyahay ilaah joshuwa habiqin aniga ayaa kula jira dhiiranow oo nin geesi ah noqo